magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayaan arday dhammaysatay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda alcimra munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda bahda dhakhaatiirta macalimiin ardayda qalinjibisa iyo marti sharaf kale ustaad cabdirasaaq british oo kamid a maamulka jaamacadda alcimra ayaa ka waramaya aas-aaska jaamacaddii heerkii ay soo martay jaamacadda alcimra waxaan aasaasnay soddon iyo kowgii julaay laba kun toban iyo afar hadda waxay jaamacadda gashay sanadkeedii kow iyo tobanaad taasoo muujinaysa in halkaasi uu jiray dhabar adeeg badan mudana marweyn waa maalin qurux badan waa maalin taariikhi ah waa u mahad celinayaa qof walba oo qayb ku lahaa xafladda noocan oo kale ay dhacdo qaar ka mid a marad sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa u hambaliyey ardayda qalinjibisay
dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo waa guulaysateen ustaad canaboora idin hogaaminaayo nin qalbi wanaagsan xabiiba fiican lacagna iyo maslaxaddiisa ahayn sumcad ka raadinaya dalkan qofkaasaana sharaf iyo cisi gaarahay alab alculaa sahar alyaali tii inay maanta taagantaan u jeednaa wixii aad soo jeeddeen dhowr habeen dhowr sano inay natiijadeeda tahay ay waalidkuna ay dareemayaan natiijada ay ubadkooda ama dad ciyaalkooda ay ka filayan inay maanta arkayaan hambali ayaa idin leenahay
ummadda soomaaliyeedahay arday kastaa u leeyahay lacag la'aan iyo midna aan dadka ku dayn inay waxbartay qaadatay aniguna waxaan hoggaanu ahay waxbarashada jiilka hore oo sanad mataqaanaa qarnigii tegey iyo qarnigaanba waxaan rabaa adduunyadan inaan uga tago dufcaddan ayaa dufcaddii sagaalada ee ka qalin jibisay jaamacadda alcimra tan iyo markii la aasaasay